الحمد لله الحمد لله شرع للناس ما فيه مصلحتهم وأمرهم بكل ما فيه نفعهم ونهاهم عن كل ما يضرهم إن ربك حكيم عليم وأشهد أن لا إله إلا الله أعدل العادلين وأصدق القائلين وأرحم الراحمين إن الله بالناس لرؤوف رحيم والصلاة والسلام على من جاءنا بالشريعة السمعة التي من اتبعها بلغ الدرجة العالية سيدنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا بالدين فامتلكوا مشارق الأرض ومغاربها وصدق الله لهم وعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau leeyahay ummadayda kulligeed jannada ayay gelayaan axadkii jannada gelitaankeeda diida maahane nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu yidhi yaa diiday jannada gelitaankeeda kii adeecaa jannada wou gelin buu yidhi kii caasiyaana jannada gelideedii ayuu diiday nabiga sala allahu calayhi wasalam sidaa ayuu leeyahay waxaan ku soo jirnay dibiga annagoo maraynay hurdadu waxay dadka u keento faa'iidaa hurdada waxaa laga gaaraa baan nidhi laba faa'iido xibnaha oo ku raaxaysta oo qofku tacabkii ka nasto iyo caloosha oo raashinka siida ee markaa ay jirku kala qaadanayaan hurdada waxaa ugu anfac badan midda loo seexdo dhinaca midigta ah maxaa yeelay dhinaca midigta hadduu qofku u seexdo dacaamka ayaa dayn istiqraar wanaagsan calooshuna dhinaca bidixda ayay u yara iiran tahay sidaa darteed waxaa sahlanaanaya calooshu inay raashin ka shiido hurdadana waxaa u wanaagsan middaa ayada ah oo rasuulka sala allahu calayh wasalam sunnadiisa ah wa arda-u nawm annawmu cala adahri hurdo midda ugu xumaato badan oo alla agtiisa loogu caro badan yahay waa hurdada dhambacaadka loo seexdo oo qofku dhabarkiisa oo kormariyo nabiga sala allahu calayh wasalam waxau yidhi hurdada caloosha lagu hurdoo la dhambacaadsado dajcatun laa yuxibuhu allah waa jiif aan alla jeclayn subxaanahu wa tacaala bacdu riwaayaatna waxay leeyihiin rabbi baa u caroonaya subxaanahu wa tacaala hurdada wanaagsan ee la doonayo waa middaa dhinaca midigta loo seexdo hurdada waxaa ugu xun hurdada maalintii waxay dhaxalsiidaa qofka amraad fara badan ruduubada qoyaanka oo ku bata qofka jirkiisa oo isbedela xibnihiisa oo wehesiyan oo ku yimaada waxaa kaloo daciifaya shahawaadkiisa iyo dadahaantiisa ilaa hurdada la seexanayo waqtulhaajira waqtiga kulaylka oo harsimada ah oo weliba qoraxdu kulu tahay ma ahane saa darteed hurdada maalintii la seexdo waxaa ugu xun midda maalinta awalkeeda la seexdo waa berigii waxaase ka sii xun hurdada bacda alcasri la seexdo cabdullaahi ibnu cabbaas wiil ayuu arkay naa'ima oo hurdaya hurdada subaxdii la seexdo markaasuu ku yidhi qum istaag waryaa atanaamu fi saacati alatii tugsamu fiiha alarsaaq war ma waxaad hurdaysaa saacadda arsaaqda la qaybiyo war istaag looma baahna waxa kane sidaas ayuu cabdullaahi wiilkii ku yidhi marka dadka islaamkaha iska deeyeen culammadu waxay yidhaahdeen muslimiinta hurdada maalintii saddex bay u qaybsantaa midu waa khuluq macnaha akhlaaqdii nebiga midna waa xura qofka ayay adduunka iyo aakhirada ka gubtaa midna waa doqonnimo midda akhlaaqda waa nawmatulhaajira hurdada la seexdo waktiga harsimada wahiya khuluqu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waa akhlaaqdii nabiga oo nabigaa seexan jiray midda xuraqa ah ee qofka gubaysana waa nawmatu duxaa waa hurdada barqadii ah axadka waxay ka mashquulidaa adduunka iyo aakhirada amarkooda dad ahaantiisay baabi'inaysaa meel oo wax ka qabsanayana malahan midda xufdiga iyo doqonnimada ah waa nawmat lcasri waa hudada bacd alcasri la seexanayo culamadii salafku waxay yidhaahdeen axadkii bacd alcasri seexda ee caqligiisa laga xado falaa yaluumanna ilaa nafsa nafsadiisa ma ahane wax kale you la dagaalamin waxaa la doonayaa in marka la iska ilaaliyo arrimahaas waxaa kaloo dhibkeena hurdada la seexdo qofka uu seexdo qoraxda iyadoo jirkiisa gabanla qorax joogo gabanna uu hoos joogo nabiga sala allahu alayhi wasalam xadiid ku sugan sunanu ibnu maaja iyo sunan abu daawuud oo sanadkiisu wanaagsan iyo waxa uu ku leeyahay annahaa an yaqcuda arajulu bayna dilli wa shams waxa uu raba qofku inuu fadhiisto qoraxda iyo hooska inu dhexayda oo macnaha jirkiisa gabalki fi shamsi yahay gabalka kalena uu fi dilli yahay ama dhib si fiican qoraxda u tag ama si fiican hooska u tag marka waxaa halkaa laga garanayaa hurdada noocaasana in la diidayo haddii fadhigiiba la diidey qofka muslimkaa markau seexanayo haweese qaato dhinaca midig ha u seexdo hana yidhaahdo nabigu yidhi allahuma inii aslamtu nafsii ilayk wawajahtu wajhii ilayk wafawabtu amrii ilayk waarja'tu dahrii ilayk ragbatan warahbatan ilayk laa malja'a walaa manja minka ilaa ilayk aamantu bikitaabika aladii anzalt wa nabiyaka aladii arsalt keligooyinkaasna ka dhigo waxa ugu dambeeyo u ku dhawaaqayo faa'iido badan bau qofku gaarayaa rabbigii hadduu ku xiraado umuurta alla u bandhigta rabbigiina ka cabsada waxaa la doonayaa qofku markuu soo baraarugo inuu rabbigii xuso ou tawxiidsado allah ou baryo ou cadaydo soo weeso qaato salaad isu taago ou dukado sidaa hadduu yeelo qalbigiisa iyo badankiisu waa caafimaadin ruuxdiisa ayaa xoogaabin iyo awoodiisa adduun iyo aakharana nicmo weyn ayuu gaarayaa sideeda dhanna salaada leylkoo loo soo tooso oo si wanaagsan loo soo cadaydo jirka aad bay caafimaad ugu leedahay faa'iido badan baana lagu gaarayaa marka rabbigiina ka cabsada oo jirka caafimaadkiisa ku dadaala oo salaada leylkaa ka teginina salaada leylka oo la ilaaliyo cudurro fara badan oo qalbiga iyo jirka ku dhacaa qofka uga baxsanaya saxiixaynka waxaa ku sugnaaday nebigu inuu yidhi sala allahu calayh wasalam qofku markau seexdo shaydaan baa saddex arkood surka uga xiraya markau soo baraarugow alla xuso inxallal cuqdatun xarig baa ka furmaya markuu wayse qaatana inxallal cuqdatun haaniya mid labaad baa furmaya markuu dukadana inxallal cuqadahu kullaha xarkihii oo dhan baa furmaya asagoo nashiida ayuu waabariisanayaa haddii kale wuxuu waabariisanayaa isagoo khabiisa oo nafsadiisu wehsanayso ou kaslan yahay dhibaato badanna uu dareemayo soomka sharciga ah ee diinta waafaqsan asbaabta caafimaadka lagu ilaaliyo uu ka mid yahay oo badanka lagu laydiyo jihaadku waxuu ka mid yahay asbaabta caafimaadka lagu ilaaliyo dadka caafimaadkiisa waxaa ilaaliya waxaa ka mid a dadka islaamka oo danahooda laga shaqeeyo walaalaha oo la booqdo xuquuqdooda oo loo gudo mariidka oo la siyaarto janaasada oo lala qaado iyo masaajida oo jumcada iyo jamaacaadka loogu socdo waysaqaadka oo lagu dadaalo jidka oo la nadiifiyo iyadoo alla darsi loola jeedo markaa ka gadaal nabiga sala allahu calayh wasalam hadigiisa waxaa ka mid oo caafimaadka ku ilaaliyey jamaaca ninku inuu guursado iyo gabadha islaamkaoba jamaaca waxaa ku jira oo ninka naag xalaala guursado saddex faa'iido faa'iidada koowaad waa nasliga iyo ilmaha la xifdiyo oo markaa dadka ay taran yeeshaan midda labaad waa inuu qofku iska soo saaro biyaha hadday jirkiisa ku xabismaan dhibaya midda saddexaad waa inuu qofku tamatuca iyo macaansiga naftu u baahantay oo u gaaro saddexdaa arrimood baa jamaaca ku jira caafimaad badan baana laga helaa waxayna isku waafaqeen muslimiintu nabiguna horay u caddeeyey sala allahu calayh wasalam axadka hadday manidu ka badato oo isku xabisanto waxaa ka dhasha cudurra xunxun waxaana kamida waswaaska waalida suuxdimaha iyo xidnihiisa oo qofka tabar dareeya arrimahaas ayaa ka dhasha sidaa darteed culamadii salafku waxay yidhaahdeen saddex arrimood qofka muslimkaa waa inuu nafsadiisa u ilaaliyo haddausan u ilaalinna caafimaad hagaagsan ma gaarayo arrinta koowaad waxa weeye bay dhaheen an laa yadaca almasya qofku waa inuusan socodka ka tegin maxaa yeelay fain ixtaaja ilayhi yawman qadara calayh haddii uu lugaynta maalin u baahdo maantaas ayuu uwood u yeelanayaa qofku waa inuu lugaha ka socdaa inuu daa'iman wax koro ma ahan waa inuu shaqeeyaa hadday nafsadu shaqada iyo socodka barato iyo salaada in badan loo taagnaado qofku waa caafimaadin leanna hadduu qofku in badan taagnaado salaada dukanayo shaqo qabanayo maanta dhan uusan nasanaynin axadku markuu socod u baahda waa soconaya midda labaad waxa weeye bay dheheen anlaa yadaca lakla fa in amcaahu tadayar waa inuusan qofku cuntada ka tegin hadduu cuntada ka tago min min xirkiisa iyo xidmadiisa ayaa xirxirmaya mar uu u baahan yahay bees inuu qaato waa qaado weynayaa saacadan saacadayna waa tabar dhigayaa sidaa darteed dadka waxaan ku waaninayaa muslimiinta nafsadaydana u sheegaya dadku bal inay ku dadaalaan inay daacada alla u socdaan raashinkana ay ka qaataan qadar nafsadooda ku filan wayambagii an laa yadaca aljamaaca waxaa habboon inuusan jamaaca iska dayn qofku waa inuusan qofku ka tegin jamaaca oo guur xalaala sameeyo maxaa yeelay ceelka haddii aan biyaha laga dhuran biyihiisu way baaba'ayaan moxamed binu zakariya waxau yidhi muddo badan qofku hadduu jamaaca ka tago xibnihiisa ayaa daciifin axsaabtiisa ayaa xirxirmin maskaxdiisa ayaa tabar daraynin shahwadiisa ayaa daciifin dhibaato badan baa jirkiisa ku imaanin waxaana aad iyo aad u yaraanaya fikraddiisa islaamiga oo hagaagsanba marka dhibaatooyin baa ku jira manaaficida guurka ku jira waxaa ka mida qofkoo indhihiisa laaba qofkoo nafsadiisa xumaatada ka ilaaliya qofkoo xaaraanta ka dhowrsanaada qofkoo adduun iyo aakhira halkaas anfacdo rasuulka sala allahu alayh wasalam waatou yidhi xubiba ilaya min dunyaakum annisaa wa diib aniga adduunyadiina waxaan ugu jecelahay haweenka iyo diibka ayuu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiidka axmed iyo nisaa'i baa sanad wanaagsan ku qoray rasuulka sala allahu alayh wasalam sabaabka waatou kala hadlow yidhi war ninkii istidaaca ule baa-adow guurso guurku indhaha ayuu laabaa farjiga ayuu ilaaliyaa qofkan kal inuu soon ilaali uu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam rasuulku waatou yidhi adduunyadu waa mataa mataacadeedana gabar saalixada ayaa ugu khayr badan imaamu axmed wuxuu ku yidhi kitaabkiisa la yidhaha kitaabu zuhdi asbiru can addacaami washaraab walaa asbiru canhunna anigu cuntada iyo sharaabka waan ka sabri karaa buu yidhi laakiin dumarka xaggooda kama sabri karayo saa darteed guurka xalaashaa in lagu dadaalaa loo baahan yahay axadka caafimaadkiisa marka laga shaqaynayana in loo guuriyo ayaa loo baahan yahay saas ayaa la doonayaa dadka maanta joogaana guurka fikrad aan fiicnayn bay ka arkayaan maxaa yeelay dadkii baa waxay noqdeen dad diintii islaamka ka durgay qofkii la guursanaya oo lala noolaan lahaa ayaaba dadkii laga garala-yahay taasaa dhibaatada timid marka waxaa habboon jamaaca intaysan ninka iyo haweenta uusan dhex marin labadoodu inay mulaacabo iyo cayaar sameeyaan qofba qofka kale inuu suminayo qofba qofka kale inuu ku kalsoon yahay arrimahaas ayaa la doonayaa haddaan xaaladaha la helinna wax hagaagayaa ma jiraan gurgana wanaag lagu wada joogi maayo markii arrintooda jameeca u dhammaato qofku inuu qubaysto ama weese qaataan loo baahan yahay markaas haddaysan qubaysanayn waa inay weese qaataan oy markaas seexdaan waqtigii salaada la gaarana waa inay kolkaas sameeyaan inay qubaystaan waxyaalaha caafimaadka lagu ilaaliyo nadaafada jirkaa kamida iyo qofka mar walba weesaqaadka iyo qubayska ilaaliya jamaaca waktiga ugu fiican yahay waa qofku maruu inta cunto cunay cuntada ou ku degay cabaas oo jirkiisa ou shiiday oo badankiisa uusan kulayl badan iyo qabow badan iyo dhibaato badan midnaba dareemayn saas ayaa loo baahan yahay waxaa kaloo la doonayaa jamaaca qofku inuusan iska doondoonin ee uu u baahan yahay arrintaas ayaa la doonayaa rasuulka waxau sheegay sala allahu alayh wasalam dumarka waxaa ugu wanaagsan inay yihiin iyo raggaba kuwii ilaahay darti iyo diintaa isku raacaya arrintaas ayaa dadka ugu wanaagsan waxaa la doonayaa inaan gabadha iyo ninka la isku qasbin waa inay dad israba oo niyad isu haya noqdaan haddaan sidaa la helinna dhib badan baa imaanaya gabadha xaaidada in la jameecaana xaaraam weeyaan alla wuxuu ku magacaabay raggu inay dumarka dhar u yihiin dumarkuna ay ragga dhar u yihiin marka dhar baa macdamaa la sheegay waa dad firaash isu ah habkay isugu tegayaan waxaa ugu wanaagsan labadooda qofkood inuu sarreeyo noocaas ayaa aada ugu wanaagsan xaaladaas ayadaa waa inay ilaaliyaan ninkuna waa inuusan haweenta uga tegin dhinaca dumarka xaaraam weeyaan rasuulka allana waa u lacanaday axaadiid badan baa ku soo aroortay cudur badan baa laga qaadin waxyaalaha bala la iska ilaaliyo maanta sala allahu calayhi wasalam waxa u soo jeediyey canaan aada u kulul cadaab adagna uu yaboohay rijaasha ayugu dumarka uga tegaya dhinaca dambe wuxuuna sheegay in cudurro badan laga qaadayo oo dadkaa dhibaato badan u keenaya dad ayaana jira lana la lacnaday oo alla agtiisa cadaab ku leh oo fara badan waxaana kale yihiin ninka dadka islaamkaa dira iyo qofka sixiroolaha ah iyo qofka dayuudka ehelkiisa xaaraanta ku fiirsada iyo ninka haweentiisa dhinaca dambe ka nikaxsada iyo qofka sakada diida iyo axadka isagoo xooleerin karaya xadka aadi diidaba rasuulka sala allahu calayh wasalam dadkaasu inaysan khayr lahayn alla agtiisana aysan wanaag kala kulmayn ayuu sheegay inay ka tooba keenaan ma ahane ragga ayagu markaa dumarka uga tegaya dhinacaa dambe waxaa lagu sheegay inay ku yimaadiin murug fara badan wejigoodoo hallaaba qalbigoodoo ciriiri noqda nuurka oo laga tiro cudurro aan la dawayn karin oo ku yimaada marka dambe oo ninkaa asagaa shaawadiisa iyo kacsigaa xagga dumarka uu doonayo oo baabi'i doona waxyaalaha kaloo la sheega waxaa ka mid a dadka liwaadka sameeya ragga ayugu isu taga dumarka iska dhiganaya lacnad bay qabaan cudurro xun baana ka yimaada cudurrada maanta dunida laga dawayn kari la'yaana kuwaas ayaa sabab u ah waxyaalaha kale cudurradu ka dhashaan waxaa ka mid ee mamnuuca ah cudurka waxyaa arrimahan dhale yani dumarka isu tegaya dumar ayagu lafahaantooda iska dhiganaya rag rag iyo dumar isu noqonaya waa saxaaq waxa la yidhaahdo ay dumarku isku sameeyaan meeshaana waxaa la doonayaa ninka iyo haweentu markay isu tegayaan saddex xaq waa inay ilaaliyaan xaqa alla waa inay ilaaliyaan qof walbaana xaqa nafsadiisa waa inuu ilaaliyo qof walbaana waa inuu xaqa qofka kala ilaaliyo saas ayaa la doonayaa marka run ahaan dhibaatooyin badan baa insaanka haysta oo ay ka mid yihiin inay dadkii dooneen inay diinta inta iska dayaan bal waxyaalo kale adeegsadaan oo gabadhkood ay samaynayaan sharciga islaamka wax aada iyo aad oo u cabiray dhammaantooda oo laga yaabo in maanta lagaba kaaftoomay ay isticmaalayaan daawo ama ay isticmaalayaan bambale ama ay isticmaalayaan gacanta ama ay isticmaalayaan qofku inuu qofka kala nuugo laakiin wax jamiica la yidhaha halkaas ay ka dhammaadeen cudurrada qalbiga ku dhaca waxaa ka mida cudurka la yidhaha cishqiga waa waxa ay ku u yaqaaniin jacaylka dadku cishqigu waa cudur dhib badan dadkana wuu ku yimaadaa waa ficlan diinta islaamku daawadiisa way ka warrantay dadka qalbigiisa ayaana lagu ebtaleeyaa run ahaana cishqiga waxyaalaha dhaliyaa waxaa u badan shaydaanka oo qofku qofka nafsadiisa iyo suuraddiisa iska suuraysto dad waxaa jira arwaaxda amase dadka suuraddooda iska caashaqa khayrna ma lahan waadna aragtay qolada fanaaniinta la yidhaha mararkay heesayaan waxyaalaha ay sheegaan dad baasay muusiqada iyo heeska u dhegaysanayaan caashaq iyo jacayl waxay ku magacaabayaan oo isaga dhacayaa arrimaha wixii laga qabo lahay nabigu uu ka warramay sala allahu alayh wasalam mawduucaasuna mawduuc dheer weeyaan haddana ma doonayo inaan kusii dheeraado maxaa yeele qofkii doonaya cudurka asaga inuu iska ilaaliyo waa inuu rabbigii jecel yahay qofku qof waa jeclaan karaa laakiin jacaylka cudurka ku noqonaya qofka ma uu ku imaan karayo hadduu qofku iimaan leeyahay waana ay ka dhicin kartaa qofka inay qalbigiisa waxaanu soo galaan oo ay ku yimaadiin arrintaanuna way dhacday oo muslimiintu way ogol yihiin laakiin si deg dega qofka looga dawayn karayaa maxabadu anwaac bay u qaybsantaa waxa ugu fadli badan alla darti in wax loo jeclaado midda kaleo la xiriirtana waa maxaba la yidhaha maxabat litifaq dadku markay isku shaqo yihiin amay meel wax ka wada bartaan amay isku da-aad yihiin maxabo kale ayaa jirto ah qofku arrin uu doonayo inuu gaaro jaah iyo maal iyo tacliil iyo noocaas maxabadan caashaga waxaa lagu daweeyaa kalsoonow qofku alla ku xihan yahay shaydaanka uu iska naarow ka fogaado iyo guur xalaala inuu qofku markaa sameeyo waxyaalahaas ayaa lagu daweeyaa laakiin qofka u dhintaa waa shahiid iyo waa kida iyo sheekadaas inaan galo ma doonayo xadiidka ku soo arooray dadku yidhaahdiin qofkii caashag u dhintaa waa shahiidna waa xadiid beena cudurrada dhibka badan waa ka mid yahay laakiin waxyaalaha la sheegayaa been weeyaan caafimaadka waxaa lagu ilaaliya waxaa ka mid a qofka in waxyaalaha carfaya ou isticmaalo maxaa yeele carabta iyo diibka maskaxda way anfacaan iyo qalbiga labadaba nafsadana farxad ayay ku beerayaan saxiixu muslim waxaa ku sugan nabigu inuu yidhi sala allahu calayh wasalam man curida calayhi rayxaanun falaa yaruddahu fainahu dayibu reex kafiifa almaxmal axadkii reexaan iyo waxyaalaha udgaya loo keenaa yow celini maxaa yeelay riixdoodu waa diib qaaditaankooduna waa fudud yaha buu yidhi sala allahu alayh wasalam marka qofka loo keena waxyaalaha udgaya oo wanaagsan yow iska celinin alla waa dayib nadaafadana wuu jecelyahay wanaagga waa kariim karamka waa jecel yahay waa saki sakinimadana wuu jecel yahay qof walboo muslimana waxaa laazim ku ah nabiga ka ansaxday inuu yidhi toddobadii maalmood maalin kamida inuu si wanaagsan u mayrto jimcadana si gaara waasuu nabigu uga warramay sala allahu alayh wasalam alla markuu qur-aanka ku hadlayo waasuu yidhi alkhabiisaatu lilkhabiisiin wاlkhabiisuuna lilkhabiisaat wاdayibaatu liلdayibiin wاdayibuuna lidayibaat sidaas ayaa dadka islaamkaa la doona inay ilaaliyaan waxay kuwa xunxun oo ragga ah iyo dumarka xunxun baa isguursada dumarka wanaagsan iyo ragga wanaagsanna waa sidaa qofka muslimka nadaafadda iyo wanaagga iyo waxa fiican buu ku socdaa shaydaanka iyo dadkiisuna qurunka iyo xumaataday jecel yihiin malaa'igta iyo dadkeeduna wanaagga iyo nadaafaday jecel yihiin xagga cunidda xagga xabidda xagga labiska iyo xagga udayga intaba waxyaalaha kaloo soo aroora waxa weeyaan isha wixii lagu daweyn lahaa nabiga sala allahu alayh wasalam wau ka warramay indhaha waxaa aada u anfaca waxaa ka mida indhakuusha marka qofku inuu indhakuusha ku dadaalo way wanaagsan tahay calaykum bilismis bau yidhi fa inahu yajlu lbasar wa yumbitu shacra war waxaad laasimtaan ismidka geedka la yidhaha indhakuusha nooc kamida weeyaan oo madow ah indhaha nuurkooda wow siyeedin tintaadana wau adkaynayaa oo ishu way ku caafimaadaysaa indhakuushu marka way wanaagsan tahay in la isticmaalona waa loo baahan yahay rasuulka sala allahu alayh wasalam ismidka wow ka hadlay inuu wanaagsan yahay waana kuxliga aswadka ee madow waxaana la doonaa indhaha midna in la mariyo saddex midna labo ama midiiba saddex goodin loo mariyo arrimahaas way anfacayaan qofku usriga ha ilaaliyo rasuulka sala allahu alayh wasalam qofka muuminkaa waxau ku matelay oo qur-aanka akrinaya ee ku dhaqmaya udrujo oo kale dhadhankiisu waa dayib riixdiisuna waa dayib buu yidhi sala allahu alayh wasalam marka qofka muslimkaa dabeecad wanaagsan iyo hadal wanaagsan baa lagu hayaa qur-aanku sidaa oo kale weeyaanoo qofkii ku dhaqma wuu anfacayaa adduunka iyo aakhiradana qofku waa ku liibaanaya waxaa laga doonayaa qofka muslimkaa inuu indhihiisa ku eego kutubta qur-aankaa iyo kutubta kale diintu ku qoran tahay eegitaanka waxyaalaha wax lagu akrinayo kutubtaa la eego indhaha faa'iido badan baa ugu jirta caafimaad baana laga gaaraa arrintaasna aad baa loo xaqiijiyey beriiska caafimaad baa laga helaa xadiidka odhanaya been weeyaan waana baatil mana uu jiro axaadiid mawduuca ayaa ku soo aroortay oo odhanaya shay walba ee dhulka ka soo baxa waxaa ku sugan caafimaad iyo daawo ilaa beriiska maahane beriiska isaga caafimaad kaliya ayaa ku sugan xadiid sidaa odhanaya ayaa jira waana xadiid been ah oo baatil ah xadiidka isagaa lamana deliishan karayo warkaana war jira ma ahan wax ka suganna ma lahan geedka beriisku waa fiican yahay laakiin sidaa la sheegaya wax jira ma ahan idkarka geedka la yidhaha isaga guryaha ayaa lagu samaystaa dadkana wow afaxaa badiika geedka la yidhaha waa wanaagsan yahay laakiin axaadiid baa jirta tilmaamaysa in geedkaas uu daawooyin badan leeya been weya ayaguna balki geel la yidhaha ayaa jira isagana wanaag ayuu leeyahay laakiin waxyaalaha meelaha lasii gaarsiinayo ma jiraan timirta teeda busriga la yidhaha waa markay bislaadka usoo dhawaadee way fiican tahay basasha baasha la yidhaahdo nabiga sala allahu alayh wasalam waa waxau ku tilmaamay in la cuni karayo laakiin aan loo baahnayn iyadoo ceeliina in la cuno maxaa yeelay ilkaha ayay urinaysaa iyo afka dhibaato badan baana ka imaanaysa qofka basasha soo cunana waxaa loo diidaya inuu masaajidka soo galo masaajidka inuu soo gala ayaa la diidaya maxaa yeelay wuu soo uraya afkiisu allahuma inuu yani iska soo ilaaliyo iska soo yani iska ka soo cadayo maahane basasha oo la iska badiyaa waxay dadka ku keentaa dhafoor xanuun waxayna dadka dhaxalsiidaa indhihiisa oo yani mugdi nuurku ku yaraado waxay kaloo dhaxalsiidaa basasha oo la iska badiya halmaa fara badan caqliga qofka way fasaadidaa afku waa ku uraa ciridku waa ku hallaabaa qofka kula fadhiisanayana way dhibaysaa malaa'igtuna way ku dhibaatoonaysaa waxyaalaha basasha ku jira oo dhibaatada ahna waxaa looga baabi'iya in la kariyo sida xadiid muslim ku sugan caddaynayo nabiga aamara aakila aakilihi wa aakila toom an yumiitahuma dabran basasha ninka cunayo iyo ninka toonta cunayaba nabigu si wanaagsan u kariya ayuu yihi sala allahu alayh wasalam si wanaagsan haddii loo kariyo marka waa la isticmaali karayaa dhibaatadaana ka imaan maydo laakiin waxaa la ogyahay dadka bahashaa iska badiyaa inay dhibaato u keento basasu waxyaalaha ay keento waxaa kamida sida la garanayo caloosha way adkaysaa bay yidhaahdeen saawada qofka way siyaadisaa balqamka way ka goydaa iyo xabadka faraha badan calooshana waxyaalo faa'iida oo kale ayay u keentaa si arrimahaasu way ku jiraan laakiin dhib kaley la imaanaysa haddii aan la karin marka in la kariyo ayaa loo baahan yahay waxaa kaloo faa'iido badan le timirta rasuulku sala allahu alayh wasalam xadiis saxiixaynka ku sugan ayuu ku yidhi man tasabaxa bisabci tamaraat axadkii aroortii cuna waa beriga toddoba xaboo timira oo timirta caaliyada ka baxda ka mida madiina laa yaduru dalika alyowm sunnu sunnu walaa sixrun maalintaas ayadaa sun iyo sixir midoodna qofkaa dhibi maayo sidaas ayuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiis saxiixa ku sugan buu nabigu saa ku tilmaamay timirta gurga aysan oolin dadka joogaa waa baahan yihin buu nebigu yidhi waxaa ka sugnaaday nabiga timirta iyadoo subag lagu cunay waxaa ka sugnaaday nabiga timirta iyadoo muufa lagu cunay iyadoo keligeed la cunana way ka sugnaatay faa'iido badanna qofka way u leedahay caafimaadna way leedahay waxaa kaloo la wariyey timirta qofka isagoon wax kala cunin hadduu ku quraca ayada tisciga caloosha ku jiro dhibka u keena ayay dilaysaa timirtu waa daawo aad bayna u macaan badan tahay aad bayna jidhka ugu fiicantahay iyo indhaha nuurkooda intaba marka waa loo baahanya qofku inuu isticmaalo saljiga waa barafkee rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam allahuma igsilnii min khadaayaaya bilmaa'i wasalji waalbaradi ilaahu barafka yani dembigay waxaad iiga dhaqdaa biyo baraf iyo wax qabow ayuu yidhi sala allahu alayh wasalam oo nabiga alla waa ka baryey laakiin waxba laguma daweeyo isaga oo hadda daawo gaara ma noqdo biyaha qabowga marka la cabayaan inay qabowga ka bataan ma ahan qofka haddii uu qabowga iska badiyo waxyaalaha ku imaanaya dhafoor xanuunkaa kamida maskaxdiisa ayaa dhibaatoobaysa iyo wixii lamida waxaa laga yaabaa dhibaatooyin kale inay soo gaaraan dadka islaamkaa ha iska ilaaliyeen ashyaada jirkooda dhibaysa inay isku badiyaan waaa waaa waxaa kamida sariirka waa mana raashinka maraqa iyo hilibka leh saxiixaynka waxaa ku sugnaaday nabigu inuu yidhi sala allahu alayh wasalam fadlu caaishata cala annisaa ka fadli sariidi calaa saa'iri dacaam gabadha caaisha la yidhaah say dumarka kale uga fadli badan tahay waa sida raashinka hilibka iyo maraqa leh ou raashinka kale uga fadli badan yahay sariidka waxaa la yidhaha raashin murakab ka ah khubsi iyo laxmi khubsiga waa muufaha raashinka laga sameeyo waxyaalaha burka iyo wixii lamida afdalu aqwaad quudka ayuu ugu fadli badan yahay sida la gara macnaa waa ugu anfac badan yahay hilibkuna waa sayid aliidaam inta wax lagu iidaanto oo madax u yahay marka labadooda hadday kulmaan faa'iido badan bay leeyihiin oo hilibka aad buu u wanaagsan yahay waana dadka ahlu jannada dacaam ay cunaan laakiin in la iska badiyo ma ahan hilibka haddii faraha laga badiyo dhib inuu ka imaanayo ayaan ogaan doonaa oo arrimaha ayaa ku jira dhibaato qofka u keenaya waxyaalaha faa'iidadana waxaa ka mid a jubniga waa subageed subaggu wou fiican yahay dadkuna waxbay ku iidaantaan waxyaalaha wanaagsan caafimaadka laga helo waxaa kamid a xinnaha xinniga waan soo ogaanay cillaanka weeyaan in madaxa la mariyo waxaa kaloo la mariyaa meelaha boogaha ah waana lagu caafimaadaa sida adilo lagu wariyey xabati sawda bahasha la yidhaah saxiixaynka waxaa ku sugan nabigu inuu yidhi sala allahu alayh wasalam calaykum bi hadihi alxabati sawdaa warleesina xabatu sawdada fa ina fiiha shifaa'an min kulli daa waxaani cudur walba caafimaad bay u tahay ila saama mawdka maahane xabatu sawdadu cudur walba daawo ayay u tahay uu yihi mawdka maahane xabatu sawdaa suuniis baa lagu magacaabaa manaafic fara badan bay leedahay cudurro badan bay ina daweysaa way qofka ka ilaalisaa sida macruufka ah oo rabbi subxaanahu watacaala sabab uga dhigaa baasha ayada ah waxyaalay anfacdo waxaa kamid a baraska waxyaalahay anfacdo waxaa ka mid a balqamka faraha badan waxa wy anxabka qofka ku xihan weeyaane waxyaalahay anfacdo waxaa ka mid a boogaha qofka ka soo baxa waxaa la doonaa toddoba xaba in lasoo qaato toddobadaas xaba la jiido ee lagu daro sariid yar iyo wa qofka sanka looga dhibciyo markaas iyadaa faa'iido badan buu ka gaaraa maskaxda xabka iyo dhibaatada waxa u keenaya qofka waxaa kaloo la wariyay adibadu inay yidhaahdeen toddoba xaba haddii lasoo qaado ee gabar xaana naafkeeda laga soo dhiijiye lagu jajabiyo ee qofka markaa lagu dhibciyo aad bay u anfacayaan sidaana waxaa yidhi dad fara badana muslimiinta kamida waxay yidhahdeen haddii inta lasoo qaato oo qofku ou jajabiyo ee markaa wax lagu yaro dare oo qofku ku luqluqdo waxay anfacayaan xanuunka gawsaha xanuunka gawsaha ka yimi ku yimaada ayay anficin iyo dadka laga ebte lagu ebtareeyo bay yidhaahdeen xanuunka dhuunta iyo wixii lamida arrimahana way anfacayaan waxay kaloo anfacdaa dhabarka xanuunkiisa toddoba xabe ayaa loo bahay inaad soo qaadasid waa inaad jajabisid ood ku buurburidid waa in aad wax subag yar iyo wax ku dartiyo saliid yari ah waa inaad markaa ku dhibcidisankaaga dhagaha haddii lagu dhibciyana way anfacaysaa xanuunka dhagaha muslimiintu waxay leeyihin in la kariyana way sheegeen laakiin saliid in lagu daro ayaa wanaagsan sanka yani sanka labadiisa duleel midna waa in saddex lagu dhibciyo midna waa in afar lagu dhibciyo indhisyada faraha badan way kaa baabiin xanuunka kaha iyo xabadka iyo neeftana way kaa baabiin oo aad bay neefta u anfacdaa baasi waxaa laga doonayaa muslimiinta ee xanuunsanaya adigoo warkaa nabiga ku qaacaya sala allahu alayh wasalam inay ashyaada isticmaalaan marnabana waa inaysan ka harin oo isan iska daynin waxaan soo ogaanay xariirtu inay anfacdo jirka cadhadu ku dhacdayo wixii lamida iyo yani jirka kale dhibaatada qabaa sida injirta iyo waxa lamidka ah waxaa loo baahan yahay dadka islaamka ah inay ku dadaalaan nabiga sala allahu alayh wasalam waxau caafimaadka ku sheegay inay isticmaalaan caano iyo subag laysku dara yani wax lagu iidaanta labadoodaba faa'iide ayay leeyihiin oo way wanaagsan yihiin laakiin nabigu ma badsan jirin sala allahu alayh wasalam in la badsadana ma wanaagsana oo qofka hadduu labadaa mar walba isku cuno jirkiisa ayaa dhibaata soo gaaraysaa hilibka ayaana ku badanaya duhniga subaga waa wanaagsan yahay tinta ayaana la marsadaa oo nabiga tinta waa saliidaysan jiray geedka iyo tintiisa waa sanlayn jiray sala allahu calayh wasalam faa'iide ayaana qofka markaa ugu sugan arrimaha inuu isticmaalo laakiin haddaad iska daydo kollay dhib baa kugu imaanaya oo aadan madaxaada marsan marnaba yani saliidda aas aada marsan subaga dahabka waxaa lagu lagu daweeyaa qofkau sanku ka go'o iyo qofka ilkuu ka soo daataan intaba oo waa loogu hagaajiya sanka dahab waa laga dhigan karaa ilkahana waa laga dhigan karaa sidaana nebiga ayaa ku caddeeyey xadiid abu daawuud iyo tirmidiba ay qoreen dahabku waa dumarka siinadaas siinadooda oo aad bay u jecel yihiin aad bay dumarku uga helaan laakiin inay iska badiyaan maaha way xihan karayaan waxyaalaha gabadha niyadeeda lagu dhisana dahabku waa ka mid rudabka timirta waa midda jiracsane nabiga sala allahu alayh wasalam wuu ku afurin jiray aad bowna u jeclaa sida xadiid ku sugan uu tilmaamayo abu daawuud iyo tirmidiba marka waxyaalaha xarfay oo dhan na nabigu wau jeclaa sala allahu alayh wasalam saliidda saytuunka geedka la yidhaha saliidda laga sameeyo nabigu wau jeclaa in la isticmaalo waxna lagu iidaanto sala allahu alayh wasalam caafimaadna markaa waa lagu gaarayaa marka bal dadka islaamka ashyaadaha ku dadaaleen nabiga sala allahu alayh wasalam waxau dadka caafimaadka ugu sheega waa xaraga waxauna xadiis saxiixaynka ku sugan ku yidhi lawlaa an ashuqa calaa ummatii la amartum bisiwaaki cinda kulli salaad ummaddeedu inay ku dhibaatoonaysa ma ahaateene salaad walba inay u cadaydaan baan amri lahay buu yidhi sala allahu alayh wasalam rasuulku waxau yidhi xadiid ku sugan saxiixa ku oranayaa asiwaaku marharatun lilfami mardaatun lirabbi cadagu afka wou dahiraa allana wuu raalli garaya subxaana wa tacaala rasuulku waxau yidhi absartu calaykum bisiwaak cadaga dushiina waan ku bediyey wax mawdka geeri u noqda yani wax mawdka u noqda daawo hadday jiri lahaayeenna cadaga ayaa u noqon lahaa cadaga in la ilaaliyaa loo baahanyay afka waa nadiifiyaa ciridka wou adkeeyaa xabka qofka waa ka gooyaa indhaha nuurkooda wou siyaadiyaa caloosha caafimaad baa looga helaa sawka qofka wou qurxiyaa raashinka caloosha inay shiidana wou ugu kaalmeeyaa qofka cadayga badan le raashinkiis raashinka u cuna caloosha deg deg bay ku shiidaysaa waxau kaloo kuu sahlaya hadalku meeloo marayo qur-aanka ku dhawaaqiiska nasiibkou ka dhigaya digriga iyo salaada ajrigoodaa ku badanaya qofka cadayga hurdadu waa ka tagtaa alla waa raadi garaynayaa malaa'igtu way la yaabtaa xasanaadkiisaa bata shaydaankuna wuu ka cararaa qofka nuucaasa marka cadayga iyo luqluqashada aad baa in loogu dadaalo loo baahanyay khaasatan waktiga salaada la dukanayo ama la weyse qaadanayo ama hurdada laga soo kaco iyo afku markuu uro iyo qofku markuu afurayo intaba cadaga mar in laga taga la doonayaa ma jira cadaga ha lagu dadaalo cadaga in aad loogu dadaalo ayaa la doonayaa waxyaalaha caafimaadkuu nabigu ku tilmaamay waa caanaha looda iyo subagoodaba nabigu waxau yidhi sala allahu alayh wasalam xadiis sanadkiisa abooya ku odhanayaa calaykum bialbaani albaqar warlaashida looda caanaheeda maxaa yeelay fa innaha shifaaun wa samuhaa dawaa caanaheedu waa caafimaad subageeduna waa daawo laakiin wa luxuumaha daa uu yidhi hilibkeedu waa cudur bau odhanayaa sala allahu calayh wasalam waxau leeyahay caanaha looda laazima loodu geed walbay ka daaqdaa caafimaadna waa laga gaarayaa laakiin hilibkeeda nabigu ma ammaanin xaqiinada markaad eegtana hilibkeedu dhib badan bau leeyahay marka sidaas ayaa loo baahanya dadku inay isticmaalaan waxaa la sheegaa looda iyo ariga aricadka weeyaane subagooda qofku hadduu malab ku anfa yani ku cado waxau ka anfacayaa baa la yidhi wax kasta xataa sunta loo dhinto waxay muslimiintu yidhaahdeen samnulbaqar walmacis waa ariga iyo looda subagooda qofku hadduu inta malab ku darto ou ku cabo sunta loo dhinto iyo wax kastaoo waxqaniya oo abeese iyo haraan ah iyo cudur kastaooda qofka waa ka anfacayaa xaqiiqada marka la eegana xaaladdu saa weeyaan marka dadka muslimiinta ah ha ku dadaaleen ashaada inay ka faa'idaystaan rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau noo cadeeyey in naloo xalilay lama mayto waana malayga iyo ayaxa iyo laba dhiig waa beerka iyo beerka yaraha caafimaad baa laga helaa malayguna faa'iido badan buu leeyahay sidiisa dhanba oo qofka ugu qabta ayaa jira marka malayga baxriga ah ayaa la ammaanayaa oo weliba hilibkiisa uu cusub yahay markaas kaas ayaa la ammaanayaa ee mid kastoo dhan inaad iska cuntidna ma aha oo waxa way aadan adigu geline malay lagugu sheegay kolkay dadka islaamka barxaaladaa ka faa'iidaysteen aad iyo aad baa loo ammaanay subaga looda iyo ariga oo lagu cabo malabka shayga la yidhaah cudur walboo ku hayana waad uga caafimaadaysaa adilada ayaa ku soo aroortay waxaa wax anfacaya waxaa ka mida salaada iyo sabarka sow alla u yidhi wastaciinuu bisabri wasalaa wa inaha lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin qofkii dhib ku yimaadee salaada ku dadaala alla subxaanahu watacaala waa ka korinayaa waxa wax anfacaa waa soonka soonku qalbiga iyo ruuxda iyo badanka ayau daweeyaa faa'iido badan ayaana lagu gaarayaa waxyaalaha kaloo la cunay waxaa ka mid ah masalugaalayda nabiga sala allahu alayh wasalam wow kahday laakiin in la cuna wow ogolaaday waxyaalaha igbaashaasi faa'iideeyana waxaa ka mid a shahwada jamaaca qofku markuu jamaac u baahan yahay aad bay u kordhisaa waxyaalaha la diiday waxaa ka mid ah rahda wax laguba daweyn karo lamana cuni karayo nabigu diibka wou jeclaaday in wax lagu daweeyana wou jecel yahay maxaa yeelay diibku nafsada ayuu u roon yahay nabiga sala allahu alayh wasalam canabka geedka la yidhaah wanaag buu ku tilmaama waase shardi inaan xaaraan loo adeegsanayn malabka waan soo ogaanay timirta cadwada la yidhaah xambarka waxyaalahaas oo idin cuudka hindiga ah ayaa in la isticmaalo loo baahan yahay cuudka hindigaa midna waa la shitaa waa la buquuriyaa midka xuyaani la yidhaahdo cuudulbaxrina kaas waxaa lagu sameeyaa daawo oo dadkaas sanka looga shubaa muddo lagu daro saliid yar faa'iido badan ayuu leeyahay marka bal dadka islaamka rabbigooda ha ka baqin subxaanahu watacaala oo khayraadka meesha u soo jiro waxaa u sheegay allah rasuulkaa bayaaniyey sala allahu alayh wasalam ha lagu daydo caafimaad taama waxaa lagu gaaraa faatixatu lkitaab oo umulqur'aan ah sifo taama ayaa lagu gaaraa daawo wax anfacaydana weeyaan qur-aanka alla o dhanna sidaasuu qofka daawo ugu yahay axadkii doonaya khayraadaw daacada alla ku dadaalo diinta islaamka ku soco xaqa ha ku cayaarin kitaabka allana ha ka tegin waxaad ku dadaashaa bal inaad awqaadaha gabal isticmaashid yani hilibka laakiin hilibka haddaad iska badiso dhibaato badan baa kugu imaanaysa oo daa'iman aad mar walba cunto qofka islaamka waa inuu sidaa ogaadaa waxaa jira dadku inay sheegeen daawo lagu daweeyey ilka xanuunka gawsa xanuunka waana aayado qur-aan oo la qorayo bay yidhaahdeen iyo wax walboo qandhaab ah waxaa jira geel la yidhaha kam ah oo dhulka ka baxa oo indhaha u daawaa biisay daawu yihiin arrimahaasoo idin waanu ka warrami doonnaa haddii rabbi qadaro laakiin dadka marka wax walba wanaaga looga sheekaynayo waa markay diyaar u yihiin dadka maanta joogaan ab diyaar booma ahan diintan islaamka in looga warramo oo sidaysay loo sheego haddaan wax yar marka bal isku dul taagna hilibka hilibka hilibka idaha ayaa ugu kulayl badan waxaana la sheegaa nafsada inuu anfaco haddaan la yska badin hilibka faa'iida jirka wa uu leeyahay laakiin haddii la yska badiyo ahadka calooshiisa wax shiidi maydo waxaana ku badanaya yani waxaa lagu magacaaba dhiigga kala saa darteed qofka dhibaatooyin baa soo gaaraya hilibka waxa ugu wanaagsanna waa hilibka aricadka ayaa la yidhaahdaa saas bay culimmadu sheegeen hilibka loodana hadda hore ayaan usoo sheegnay dhib inuu leeyahay hilibka geela waa habooya laakiin waa awqaadaha gabal dhibaato badan ayaana ka jirta inuu qofka ku sameeyo haddii la iska badiyo hilibka geelana waa laga weeso qaataa sidiisoo dhanba oo nabiga sala allahu alayh wasalam amar ayuu ku bixiyey xaaladda noocaasa marka waxaa habboon dadka doonaya inay saweeyaan bal diinta islaamka inay ilaaliyaan xaqana ay si dhaba ugu socdaan si alla subxaana watacaala caafimaad taama adduunka iyo aakhirada labadaba oo u siiya dadka nuucaasa waxyaalaha wax lagu daweeye waxaa ka mida biyaha zamzamka xadiis sanadkiisa habboon yahay marka duruqdiisa la eego ayuu nabigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam maa-u zamzam limaa suriba lah biyaha zamzamka wixii lagu cabo ayaa lagu helaa xaqiiqada biyaha zamzamka qofkii caafimaad u caba alla wuu caafinayaa faa'iido badan ba una ku gaarayaa marka dadka islaamka adigoo ku kalsoon ha isticmaalin xaaladda ayada ah biyaha webiga niilkiisa waxay ka yimaadeen xagga jannada faa'iido inay leeyihiin ayaa la tilmaamay biyaha badda nabigu waa daahir bau yidhi waxna way dahiraan waxbaa lagu daweeyeeyo ilbay dadka ka ilaaliyaan midna ma dhihin dadka maanta jiraana guryaha albaabaday ku xirtaano ishay naga ilaaliyaan bay yidhaahdeen milixu waxau taramada laakiin raashinka ayuu qurxiyaa dadku waxay leeyihin isha ayuu dadka ka ilaaliyaa arrimahaas oo idin wax ka jiraa ma jiraan rabbi ha laga bao subxaanau wa tacaala oo xaq ayaan lagu been abuuranin oo dad muslimiina oo diinta jecel hala noqdo oo waxyaalaha beentaan ah la iska deeyo arrimaha in la sameeyo waa loo baahan yahay baxlan maaan dibiga ka soo sheekayne wax ka mida waxyaalaha dibiga usoo dabamari doonaa waxa weeyaan inaan dardaaran soo jeediyo anigoo dibiga in badan oo kamida ka aamusay sababaha dhaliyana ay yihiin dadka maanta jooga oon ayagu laayiqba u ahayn wax walbaba in loo bayaaniyo laakiin qofkii islaama in ku filan ayaan usoo sheegay marka bal dardaaranka asaga ah waxa u badan yahay aqwaal ay yidhaahdeen culammadii hormartay iyo dadka muslimiinta ee adibada ah ayadoo markaa laga yaabo inaan kusoo dhammaysiiyo hadalla nabigu ou yidhi sala allahu alayh wasalam waxay muslimiintu yidhaahdeen oy ka warrameen in badan man akala albasala arbaciina yawman wa kalifa falaa yaluumanna ilaa nafsa afartan beri ninkii basar cunaya oo xeeriinkeeda ku cunaya ee dhibaata jirkiisa ka soo gaarto iyo nabro iyo wax kale intaba waxaa nafsadiisaan youla dagaalamin waxaan nafsadiisaan youla dagaalamin ninkii yani iftisaab sameeya ee xididkiisa gooya dhiigga ka soo saara oo dhiig jirkiisa ka soo saara ee wax dhanaan cuna ee wax dhanaan markau cuna ka gadaal jirkiisa ay ku dhacdo caddaan oo kala cadcadaado ama cadda ku timaado falaa yaluumanna ilaa nafsa nafsadiisa maana wax kala yousan la dirinin ayay muslimiintu yidhaahdeen marka adibaduna arrintaas way ogol yihiin qofku markau dhiiggeed ka saaro inuu wax dhanaan cunaa ma habboona waxay muslimiintu leeyihiin ninkii calooshiisa iskugu geeya waxyaalaha baydka oo cad iyo malayga baydka waxaa lagu magacaabaa ashyaacad oo ay kamid yihiin yani waxaa loola jeedaa qudaarta qaybo kamid a marka ashyaa ayaa jirta si gaara geed bid loo yihi ayaa jira bay muslimiintu yidhaahdeen iyo malayga qofkii cuna ee cudurka faarijka la yidhaaho ku dhaco ama sodobkiisa oo isbedela nafsadiisa maana wax kale youla dirinin axadkii xamaamka gala ayay yidhahdeen xamaamka waa meesha biyo kullayska isagoo dheragtu aad uga badatay ee marka cudurka faarijka la yidhaha ku dhacana nafsadiisa maana wax kale youla dirinin axadkii calooshiisa isugu geeya ayay yidhahdeen muslimiintu caanaha iyo mallayga caano iyo mallay hal mar ninka calooshiisa ku shuba ee juudaan ku dhaco ama baras ku dhaco ama cudur kalo adagu ku yimaado nafsadiisa maana wax kale youla dirinin sidaa waxaa yidhi adibadii muslimiinta hormartay waxay kaloo muslimiintu yidhaahdeen ninkii calooshiisa isugu geeya caano iyo nebiid nebiidka waxaa la yidhaha timirta biyo laga majuujiyey ee cudurka baraska la yidhaah iyo cudurro kala xunxun ay ku dhacaan nafsadiisa maana wax kale youla dirinin waxay muslimiintu yidhaahdeen qofkii ixtiraama oo biyo ka yimaadeen isagoo hurda isku janaabooda oo falam yabtasil aan mayran xataa wadiha alla arkiisa ilaahu ka wadiyo ee markaas ayada ah ay udha ugu dhasho canug dhibaata soo gaarto si kala ah nafsadiisa maana wax kale youla dirinin ninku haddau isku janaaboodo isagoon maydhan inuu haweentiisa u taga maahan laakiin ninka isagoo haweentiisa u tegey oo sidaa janaabada uga timin hadduu mar kale u tago dhibaata kuma sugna isagoo hurdaya hadday biyo ka yimaadiin inuu marka haweenta u tago isagoon maydhan hadday dhibaata ka soo gaarto halkaa nafsadiisa waxaana youla dirinin waxay muslimiintu leeyihiin ninkii haweentiisa jameeca ee aan ku sabri ilaa biyuhu ka yimaadiin ama iyadoo ay biyaheeda ay si taaniya u gudato ee markaa xasaad iyo dhibaata ay asiibto oo dhibaata ay jirkiisa soo gaarto nafsadiisa maana wax kale yowsan la dirinin sidaas ayay yidhahdeen muslimiintu marka waxaa la doonayaa bal dadka islaamka inay is ilaaliyaan way daacada alla ku dadaalaan ninka hadduu haweentiisa iyadoo dhii qabta u tagow jameeco ee cudurka juulaanka la yidhaah ku dhaco nafsadiisa maana wax kale you la diriirin wax kale you la diriirin qofka noocaasa raashinka ninkii iska bariya iyo sharaabka ee jirhkiisa ou tagcaayo nafsadiisa maana wax kale you la diriirin cuntada ninkii iska deeya ee jirhkiisa dhib soo gaaro nafsadiisa maana wax kale you la diriirin bay leeyihiin waxaa la doonaya ninka caafimaad doonaya waa inuu qadadiisa wanaajiyo cunto nadiifa waa inuu cuno marka waamaye waa inuu biyo cabo yani waa inuu iska yareeyo cabidda biyaha inuu waamaya maahane marka uu qadeeyo ka gadaanna waa inuu biyaha cabo ayaa la doonayaa waxaa la doonaya cashaha ka gadaal inuu caseeyo casada ka gadaalna waa inuu salaad duka wax uu cibaado qabto markuu casheeyo hadduu ku seexdo oo dhibaata ku timaado nafsadiisa oon hala diriya muslimiintu leeyihiin marka xaaladahaas ayaa imaanaya bal ha laga fiirsado waxa la samaynayo afar arrimood bedanka ayay dilaan afar arrimood bedanka ayay dilaan arrinta koowaad waxa weeye jameec ninka haweyntiisa jameeco isagoo dheragtu ka badatay iyo suulida inuu galo meesha lagu meyrto dheragtu ka badatay iyo gel la yidhaha quday inuu cuno iyo inuu ninku u tago haweenka yani gaboobay ama gabadha yarta ay u tagaan nimanka gaboobay arrimahaasu jirka qofka weydiinayaan oo macnaha haddii ninka lagu daray silaan da-di ka weynaada saw aad u yar dhib baa diinkiida soo gaaraya muslimiintu leeyihiin sidaa oo kale gabadhana waa noocaa waxay muslimiintu yidhahdeen qofkii doonaya inuu baaqi ahaado ha u degdego quraacda wakti hore yani markuu wakti hore wax yara ku afbilowdo casadiisana hore ha u cuno sow garanaysid waxaa kaloo la doonayaa ha fududeeyo waxyaalaha uu jirhkiisa saarayo waxaana la doonayaa inuu yaraysto jameeca dumarkana ha yaraysto ninkii doonaya xooggiisa inuu baaqi ahaado saas ayay yidhahdeen adibadii muslimiintu xaaladahaas oo idilba haddaba aad baa loo soo tijaabiyey waxay muslimiintu yidhaahdeen qofku waa inuusan guursanin qof da-yar maahane qof kale oo xagga da-daan wax dhaxaa ka weynin waana inuusan cunin baa la yidhi qudaarta midda markaa bislaata maana mid kale waana inuu calooshiisa nadiifiyaa waxaana bishiiba hal mar waa inuu caloosha socodsiiyaa ugu yaraan si ballankiisu u yaraado oy dhibaatadiisa u baabaado arrimahaas ayaa la amray marka u caseeyo waa inuu dukada salaad ama waa inuu afartan tilaabo socdo ama waa inuu shaqo kaloo diiniya qabto saas ayaa la doonayaa arrimaha muslimiintu way sheegeen waa inuusan wax cunin isagoon baahnayn saas ayaa la doonayaa waana inuusan isku celin baa la yidhi kaadida qofku hadduu kaadida isku celiyo xididadiisa dhibaataa ku imaanaysa waana inuusan raashin cunin caloosha oo raashinka hore jiidin oo macnaha jiidin saas ayaa la doonayaa ugu yaraan usbuucii hal mar waa inuu jirhkiisa nadiifiyo dhiiggu markau karana waa inuu toobinka isticmaalo arrimahaas ayaa laga doonayaa inuu qofku isticmaalo imaamu shaafici waa tuu odhanayaa badanka waxaa hoojiya aklu laxam hilibka oo la cuno ayadoon la yska badin iyo wa samu diib waxa cafaya oo la ursado iyo wa kasratu lgusli qubayska oo la badsado adoon jamicin iyo wa labsu lkataan dharka kitaanka la yidhaah oo laaska iyo waxyaalaha ka samaysan suufkuna ku jiro in la labisto afar arrimood badankay daciifiyaan jamaac oo la yska badiyo qofkoo murugtu ka badato iyo kasratu sharbi lmacaari axadka oo biyaha xabidooda badsada asagoon wax kale weli cunin iyo waxa dhanaanka cunidooda oo la yska badiyo ashaay aada u dhanaan cunitaankooda oo la badsado badankay daciifiyaan afar arrimood indhaha nuurkooday siyaadiyaan fariisii la fadhiisto meel kacbada gaadhishan oo kacbada la eego iyo kuxli cindanoom qofku inuu indhakuuso markuu seexanayo iyo wa nadaru ila khudrati waxyaalaha cagaaran oo la eego iyo tandiifu lmajlis makaankaad fadhiisanaysa oo nadiif ah afartaas indhaha nuurkooday siyaadiyaan afar arrimood indhaha nuurkooday yareeyaan annadaru ila alqadar qurunka oo la fiiriyo iyo axad masluuba oo meel laga soo laalaadiyo oo la eego oo la eego waxyaalaha kaloo siyaadiya waxa weeye cawrada uu qof kale leeyahay inaad eegto iyo inuu qofku kasii jeesto qiblada isagoo eegin karaya qiblada inuu yani eego isagoo eegin karaya waxay muslimiintu yidhaahdeen waxaa la doonayaa qofka islaamka mar kasta inuu dikriga alla badiyo si oo wanaag iyo faa'iida u gaaro waxay muslimiintu leeyihin caqliga waxaa siyaadiya hadalka faraha badan oo la yska deeyo cadaga oo la badiyo dadka saalixiinta oo lala fadhiisto culamada oo lala fadhiisto afarta arrimood caqliga ayay siyaadiyaan haddaba dadka islaamka aw rabbigiina ka badan oo bal xaaladahaas ilaaliya war bal xaaladahaas ilaaliya oo rabbigiina ka cabsada qofka caagalkaha waxaa ku habboon inuu dacaamka uusan cunin calooshoo dacaam ku jiro oo caloosha aan dacaamka hore ku baabi'in waxaa laga doonayaa ninka islaamka ah inuu caragiisa badiyo waxaa laga doonayaa qofka inuu jamaaca uusan iska badin ilaa waxaa la doonayaa inuu arrintan yareeyo waxaa kaloo laga doonayaa dadka gaboobay jamaaciisa inuu qofku iska ilaaliyo waxaa kaloo laga doonayaa qofku inuusan dhiiggiisa daadin amausan dhiigga iska daadin xaaladda loo daayama maana wax kale waxaa kaloo la doonaya xarooshiisa markay ad qofka u buuxsanto matag hadduu ka imaanayo inuu isticmaalo si marka caafimaadkiisu siyaado afar arrimood jirka way jirisaa jirka ayaa ku jirada afar arrimood alkalaamu alkafiir hadalka faraha badan iyo walnawmu lkafiir hurdada faraha badan iyo walaklu lkafiir cuntada faraha badan iyo waljimaacu alkafiir jamaaca faraha badan hadalka faraha badan maskaxda dhuuxeeda ayuu yareeyaa ou daciifiyaa dadka dhallinyaradaana waxau u soo dedejiyaa xayrada hurdada faraha badan wejiga qofka ayay madoobaysiyaa qalbiga ayay tirtaa yani nuurka qofka indhihiisa ayay wanaagga ka baabiidaa camalka inaad ka xajisana way kugu beeri qoyaan fara badan iyo xab fara badanna waxay ku beeraysaa badankaaga hurdada faraha badan cuntada faraha badan oo layska badiyo caloosha ayay fasahaadisaa jismiga ayay daciifidaa waxaana qofka ku badanaya cudurrada colculus marka qofku inuu iska yarayaa loo baahan yahay waxaa jira jamaaca faraha badan badanka ayuu daciifiyaa quwadda ayuu baabi'iyaa qofka xillihiisa ayaa daciifa jirka oo idilna wou dhibayaa maskaxdana wou yareeyaa marka waxaa loo baahan yahay wax walba in xuduud laga isticmaalo cuntada waxaa laga qaadanayaa in nafsadu ku noolaato oo ku anfacda markaad u baahatana waad cunaysaa markaadan u baahnayna waad iska joojinaysaa waxa aad cunaysaana waa inay noqdaan wax jirka waxgelinaya saas ayaa la doonayaa hurdada markaad hurdo u baahataa seexanaysaa waadna iska rabalimayin ugu yaraan afar iyo labaatanka saac markaad u badato sideed saacadood wax laag seexa intaas ayaa lagaa doonayaa afar iyo labaatanka saac sideed saacadood ha ka badsanin hadday wax kuugu darmaan muslimiintu nus saac iyo hal saac bay ogol yihiin markay faraha ka badato weeyaan marka kale sideedda inaysan ka badan sideeddu waa meesha dhexdhexaadka ah dhexdhexaadka weeyaan saas ayaa la doonayaa in la yeelo jamaaca qofku hadduu shahwada uusan jamaaca la imaanin dhib badan baa soo gaaraya laxdo walba hadduu ka dhigo saacad walba ku celiyana dhibaato badan baa imaanaysa marka arrimahaas oo idinba in layska ilaaliyaa la doonayaa dadku waa inay ka fogaadaan arrimo dhowra arrimahaas qofka hadduu ka fogaadana waa faa'iidin qiida qaaca waa in laga fogaadaa sida sagaarka qiidiisoo kale iyo boorka iyo waxa qurmaya qofkuna waa inuu yani ku dadaalaa waxa diibkaa iyo waxa macaan iyo mayrashadaba sidaas ayay culammadu yidhaahdeen daragtiisa wax ka badanna waa inuusan cunin xaaladahaas waa dardaaran dadka loo dardaarmayo qofka waxaa badankiisa aad u daciifiya waa afar arrimood murugta faraha badan tiiraanyada baahida soo jeedka faraha badan afartaa qofka aad bay u daciifin afar arrimood qofka way ka farxiyaan qofka meel cagaaran fiiriya iyo biyo soconaya iyo qofka arka waxuu jecel yahay iyo qofkoo simaarta iyo midhaha bislaada arka farxaddaasuna nafta faa'iida ayaa ugu sugan afar arrimood indhaha nuurkooda ayay dhib u keentaa qofka isagoo kabala socda isagoo kabala qofkoo socda iyo qofkoo waa berigii iyo galabkii intaba arka axad ugu caraysaya wejigiisa iyo wax xulus isagoo qaada iyo cadowgiisa inuu arko iyo qofkoo hurdadu yani ooyintu ka badato iyo qofkoo mar kasta eega waxyaalaha qurunka ah oo dhibaatada badan keenaya arrimahaana indhaha nuurkooda dhib bay u geysanayaan saa darteed ninka iyo naagta isqabaa hadday aad isugu xun yihiin oy maalin walba ka soo horbaxayaan dhib badan baa halkaa uga yimaada jirka waxaa adkeeya waxaa ka mida dalka jiracsan in la xirto oon awladu ka muuqanayn iyo qofku inuu meelaha lagu mayso gasho ou galo isagoon aad u dharagsanayn iyo dacaamka inuu cuno mid subag i yarna ku darsan yahay oo macaan iyo waxyaalaha u geeyo qofku inuu mar walba ursano arrimahaas faa'iide ayaa ku sugan qofka waxaa wejigiisa sharafta u siyaadiya iyo marwada inuu qofku yahay qof sharaftiisa ilaalinaya ballanta oofiya saxi ah oo alla ka cabsado qofka wejigiisa waxaa madoobeeya beenta iyo su-aasha cilmi la-aanta ku dhisan iyo inuu faajirnimada badiyo qofka wejigiisa ayaa ku madoobaada oo ku hallaaba axadka waxyaalaha xarada u soo jiida alleh waa kibirka waayo isxaasidnimada waa beenta iyo ummadda uu isku diro arsaarda waxaa qofka u soo jiida afar arrimood salaada lainkow badiyo istikfaarta waroortii badiyo sadaqada uu ku dadaalo maalinta awalkeeda iyo akhirkiisa waa la huso qofka waxaa arsaaqda ka manciya hurdada aroortii la seexdo salaadood la yaraysto cibaadadood laga xajiso iyo dadka oo la khayaaneeyo qofka fahmigiisa waxaa dhiba oo yani qofka fahmadiisa yareeya shayga dhanaankaa oo la marmaro in dhanaanka badan la la cuno iyo fawaakida yani la marmaro oo la jejebiyo markastaba iyo qofku inuu gadaxa u sexdo jaagajaago iyo hamiga iyo murugtu qofka inay ka bataan ashyaadaha qofka fahmadiisa way dhibin fahmada qofka waxaa siyaadiya qofka qalbigiisa firaaqa ka dhiga iyo qofka cuntada iyo xabidda ka dhaartay in ku filan oon iska badin iyo qofka cuna waxyaalaha macaankaa haddana dufanku ku jiro iyo qofka waxyaalaha jirkiisa ka faadirkaa ka bixiya oo xaqarasta iska bixiya macnaha yani basasha oo la iska badiyo waxay qofka aad bay u dhibta caqligiisa marka dadka islaamka ahow rabbigiina ka baqa oo xaqa ilaaliya waad ujeedaan arrimaha aan ka soo warranay muslimiintii baa sidaa u sheegay adibadii islaamkaa ka warrantay axadkii dibiga dhab inuu u barta doonaya ha akriga kutubta dibbu nawowiga ah oo ka mida kitaabka ibnulqayim haddaba faa'iido badan ayaad gaadhin waxyaalo badanna allaa kaa dawaynin dibbiga usuushiisuna waxa weeyaan sida la garanayo qur-aanka allah subxaanahu wa tacaala oo la akriyo oo lagu camalfalo oo alle loogu dhawaado subxaanahu wa tacaala waa inaad rabbigaa baratid oo amarkiisa qaadatid nabiga sala allahu alayh wasalam muslimiinta waxa u dardaarmay inay rabbigooda ka cabsadaan oy salaadaha dukadaan oy sakada bixiyaan oy umarada addeecaan oy amarka alle si dhaba u qaataan jannada allay nabadgelya ku garayaan nabiga sala allahu alayh wasalam waxau noo sheegay dadka islaamkaa hadday rabbigooda ka cabsadaan oy dacaamka buuliyaan oy masaakiinta xiriiriyaan allayna u gargaarayo subxaanahu wa tacaala haddaba addoommada allow daawo rabbi baa soo dejiya istaaweeya daawada ka bilaaba qulubtiinna inaad dawaysaan dariiqa xaqaa qaata allaa idin dawaynaye diinta islaamka ilaaliya allaa idin dawaynaye nabiga sala allahu alayh wasalam sunnadiisa nooleeya allaa idin dawaynaye cudurka jirkiina ku jira oo dhan rabbi baa idinka bixinaye xoolaha ha dayicinina xaqa ha ku cayaarinina waray dadaala muslimiintow nabiga sala allahu alayh wasalam waxau yidhi almu'minu alqawiyu khayrun wa axabu ila allahi min almu'miniina daciif mu'minka qawiga ayaa ka khayr badan oo xaggaada looga jacayl badan ee mu'minka daciifka mid walbana khayr bau leeyahay muuminka qawiga waa kan diinta fidinaya dadka dhex maraya dhibkooda ku sabraya daxada alla ku dadaalaya ixris calaa maa yanfacu waxa ku anfacaya fi dunya walaakhira ku dadaal wastacin billaah allana kaalmayso walaa tacjis hana cajisin saas ayaa qofka islaamkaa laga doonaya war walaalayaa rabbigiin ka cabsada daacada alla ku dadaala diinta isu taaga addun iyo aakhiraba waxaa idin anfacaya ku dadaala oo rabbigiin amarkiisa qaata allah subxaanahu wa tacaala kolkaas waa idiin gargaarine dad xaqa ilaaliya oo diinta islaamka ku dhaqma oo amarkaa la fuliya aan ahaano adduunka iyo aakhiradaba wanaag haddaan doonayno allah subxaanahu wa tacaala kolkaa waa noo gargaarine rabbulcisa waxaan weydiisanaynaa xaqa inuu na waafajiyo rabbiyow muslimiinta u gargaar oo xaqa nagu sug oo dad walaala oo isjecel oo islaamka udhigta u dhinta naga dhig oo rabbiyow ajasheenna marka ugu dambayda shayinnimo nagu arsug oo kitaabka iyo sunnada nagu noolay oo muslimiinta ku galladayso xafi iyo caafimaad iyo cilmi naafaca oo qalbigeenna allah yow dawey xibnaheenna dawey xayaasadeennana diinta mid ku waafaqsan ka dhig وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إننا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا ديانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة